فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobadaan caawadan kugu hayno haddii allaah awooda leh ogolaadana waxaa ka mid a waaliga walayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ka qayb galay munaasabad gunaanad u ah ee dowro loo qabtay rag ka tirsan maktabka sakawaadka ee gobolkaas in ka badan soddon arday oo barashada qur-aanka kariimka ku dhammeeyey mu'asasada udhuja faraceeda magaalada jilib siyaasi si xeeldheer uga warramay xasaradaha ka dhex oogan dowladda federaalka iyo wixii dhici kara xilka qaadista khayrra kadib xalqadii labaad ee axkaamta udxiyada iyo sheekh cali katiin waa mar kale iyo barnaamijka dhuwa waxwaraysiyada waa hagaag aynu ku bilownaa rag ka tirsan maktabka sakawaadka walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowro loogu qabtay aadan yabaal taas oo socotay muddo sagaal iyo toban cisho ah waxaana munaasabadda gunaanadkii dowrada ka qayb galay sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday kelimadan ayuuna ka jeediyey bismi illah alxamdu lilah wsala allah wsalama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi waman waalaah qaala allahu subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu intaas kadib ilaahay asoo nala talaaya wuxuu leeyahay dadka mu'miniintaahu ka dhowrsada ilaahay ka dhowrsada oo iska ilaaliya waxyaabaha uu nacab yahay oo yuxadirukum allahu nafsa ilaahay wuxuu idinkaga digayaa naftiisa macaasidiisa ka leexda si aad u nabadgeshiin adduunya aakhiro daacadiisana qaata si aad u liibantiin addunya aakhiro waman yudic illaaha warasuulahu faqad faaza fawsan cadiima waman yacsi illaaha warasuulahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin sideeda marka ilaahay talowna siiyey taladuna hadda gacnay kugu qabsata lamaale laakiin dhigaad ku qaadataad leedahay iyo qalbi aad gashato waxaa la rabaa marka ilaahay wuxuu leeyahay taqwada muraadka adduunya kii aakhiraba idaa lagu gaaraa intaas kadib haddana wuxuuna yidhi ha isku soo dhimanina adinkoon ii hoggaansanayn walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun inaan ilaahay u hoggaansanno waa karnaa hadda laakiin geeri inaan iska dhaafno ma karno intiina dhashay iyo intii sii dhashayba waa tagta iyo intii ka horraysa innaguna waa tegayna kullu nafsin daa'iqatulmowt idan marka warka dignin aakhira waa dheci weyso waayo waa un layska dhagaystaa mushkilada taagan waxay tahay qur-aankii haddii la baraayo waxaa loo baraa xifdigiisa aan xifdiyo haddii la akhraayo beriga afar jusaan akhriya shan jusaan akhriyaa loo akhriya waxaasna wax loogama dheefo qur-aankan ilaahay saas wax loogama dheefo qur-aankan ilaahay wuxuu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin akfaaluha dadku in ay qur'aanka fiirfiirshaan oo sideedaba aayad iyo labo ay kor istaagaan oo ay tartiib tafsiirka u fiiriyaan oo ay macnaha ku jira fiiriyaan ayay qur-aanka uga faa'idaysan karaan haddii saas la waayo qur-aanku oo waayo sidiisaba inuu ku cabsiiyo wax badan ka dheefi maysid qur-aanka akhriskiisa haddii ilaahay uu kaaga qoro xarafkiiba toban ajir waa meeshadaas waxbaad ka dheefe laakiin walx qalbigaaga xumaanta ka ilaadasha oo sideedaba wanaag kugu toosiya oo moogtahay wixii loogu talagala ad ka dheefta qur-aanku ma noqona ilahi wuxuu leeyahay qad jaa'akum min allaahi nuurun nabi maxamed a moogtahay ilah xaggiisa idinkayimaa nuurku waa nabi maxamed iyo wa kitaabun mubiin kitaab cad maxay qabanaya yahdii bihi ilaahay wuxuu ku hanuunshaa qur-aankan man itabaca ridwaanahu subul asalaam sababkiisa qur-aankan wadooyinka nabadda adduunya aakhiro ilaahay qur-aankan sababkiisa waa masdarulhidaaya meesha hanuunka laga qaato waay walaalayaal marka waxaad tihi niman mujaahidiina kulligaan mujaahidiinana jihaadkaanu darwatu salaam alislaam weeyaa layidhi waa darwadii ugu sarreey waa koruskii ugu sarreeyey waa meesha geela baarka ugu sarreeya waay ka jooga annaga ku mitaalay inuu ka joogo camalka islaamka see ku gaaraa meeshaas inamaa yakhsha allaaha ilaahay waxaa uun ka cabsada min cibaadihi alculamaa addoomankiisa ilaahay dinkiisa wax ka yaqaan culama maxaa layidhahda maa qaala allahu wamaa qaala rasuulu qofba intay ka taqaana culimo ka taha laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah dikrigaas maxaa waa qur-aanka wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi iyo adkaarti nabi maxamed uu sunneeyo u jeedo qur-aanka laga istimada subxana allahi wabixamdihi subxana allah alcadiim qof ilaahay halmaansan macsiyo o dhan goormaa lagu dhacaa mugaad ilaahay macbuudka ho adiga ku abuura aad hilmaantaa lagu dhaca ee qof ilaahay u jeedda ilaahay ma caasi karto allays waa yeelsho warkana waa idinku dheereeyey wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa sheekh yuusuf sheekh cise kaba ku tukada waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe intaa kadib waxaa dowladda ka warbixiyey mid ka mida macallimiintii cashirada bixinayey جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن بعد تحية تسكى بعد سيدة ولالك وشاقي دورة وربحنتها دان كورمرو مدد أي سعودتنا كل شيء غاهر وشاقي واسقالي تون مالموت أن انتها كبعدي معلومات كأي الدورة أي وحي كبحيسي هدام وحكي إرادو دورة وحي كبحيسي مادوين إلا عشان مادة مادة كوباد وحي هذي مادة التربية وحانا نهيدد مجاهدين سيدان إلهي سبحانه وتعالى كرجيهنا أخلاق المجاهد تاب كاس أي أقري وحاكا لو كجري حق شرعيقة كتاب كالإراد 40 النووي رحمة الله عليه أن مادة اللباد haddii tii hore aan halka soo qaadno maadada labaad waxay ahayd maadada kombiyuutarka iyadana ilaa toban kombiyuutar ragga loo qeybiyey degmooyinka ka socda gobolka oo mid walbaba haddii ala yidhaahdo uu ku barahayay maadadaas kombiyuutarka maadada saddexaad waxay ahaday xisaab maadaama ragga meesha dowladda lagu hayay rag ay yihiin raggii xisaab celinta gobolka laga rabay maktabka sekada marka maadada xisaabtana waa la bartay oo dowladda waa lagu qaatay maadada afraad waxay ahaday soomaali iyo farqurxin ayay ahayd iyadana waxay ka mid ahayd casharada meesha lagu qaatay maadada shanaad iyaduna waxay ahaaday maadada loo yaqaano ingiriish insha allahu tacaala inahaas iyo ina lamida ayaa meesha ka jirtay waxaan leeyahay ragga ka soo qayb galay oo ama umare leh ama ragga yacni ardada leh jazaakum allahu khayran aan leeyahay waxaan iga dardaarama wax allaale wixii meeshan laga qaaday in la weeleeyo oo ammaan ahaanta lagu qaaday sidii taha loo guto ilaahay subxaana wa tacaala qof walba ammaano u dhiibay ammaanadiina ilaahay waa weydiinaa berri inay dayacday iyo in ay u gudatay sidii loogu talagalay marka insha allahu tacaala waxaan leenahay inaad ilaahay subxana wa tacaala cibaado iyadoo aad ugu dhawaataan ood ilaahay subxaana wa tacaala dartii aad u qaadaan islaamka qof walba meeluu ugu aadan yahay maha uu qof walba mahuu ku aadan yahay ilahay baa kula xisaabtama subxana wa tacaala wax allaale wixii ilaahay subxaana wa tacaala idin dhiibana ilaahay baa berri idin warsana inaad dayacdeen iyo inaad u gudateen sidii ilaahay ugu talagalay haddaan intaas warbixin kooban kusi daro raggu waxay ka kooban yihiin gobolka intuu ka kooban yahay dhammaantiis sagaal degmo marka warbixintayda halkaasaan kusoo koobaa jazaakum allahu khayran intaa kadib waryaheenna sakariya cumar ayaa codbaahiyaha la dhex qaaday qaar ka mid a raggii dowladda ka faa'iidaystay waxaa meeshaan dowri nooga furantay kow iyo toban bishii kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo kowdii wixii ka dambeeyey waxaa noo socday casharro kala duwan sida shiiqii ugu horreeyey oo u sheegay waxaa ka mid ahay kitaabada kitaabka la yidhaah akhlaaquulmujaahid iyo arbiciin oo imaamu nawowi ah labadaas kutub macallimaan noo akhrihayay khayr allah siiyo ajri xasanaan allah ka siiyo wax badan badan badanaan ka faa'iidnay marka mahaddaasna waxaa leh wilaayada gobolka shabeellada dhexe iyo maktabka sekadu isaguna aad noogu dadaalay dhinaca haddii allikuu ruan jiifka raashinka annaga sideedaba nalooma dirin walaxaan casharkaas iyo muraajacadiisa ahayn wax kale eena loo diray ma jiraan wilaayadana waxaan leenahay boqolkiiba boqol kor allah ka dhigo khayrna allah siiyo dhammaan mujaahidiinna waxaan leenahay kor allah ka dhigo mujaahidiinta dhammaantood kor allah ka dhigo cadowga ee kufaarta ee gaaladana allaha jebiyo cadowga ee kufaartana gaaladana allaha jebiyo warkayga waxaan kusoo khatimaa intaas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan ku barannay kitaabka la yidhaha akhlaaqulmujaahid maadaama annagu aan nahay dadkii haddii ala sakada ka shaqeeyahayay bulshadana si toosa ula kulmaayey hadii sidii aan haddii alayra ula dabactami lahayn maadaama aanaa dad mujaahidiina bulshada inteeda kale qaabkan ula dabactami lahayn waadeelayra kitaabkaas deelayra ay ku jirto waxaa ka mida maadada loo yaqaano xisaabta oo lagama maarmaan u ah shaqada aan hayno maadada loo yaqaano farqurxinta
عظيم هو السامي وجدت هناء qaybaha hore ee barnaamijka dhuux waraysiyada ayaan sii tallaabsanaynaa waxaa inagu soo maqan qodob muhiima hase ahaatee xasaradaha ka dhex jira dowladda federaalka ayaa cirka isku sii shareeray tan iyo markii la casiliyey isaguna uu iscasilay xasan cali khayre haddaba waxaan arrimahan ka waraysanay siyaasiga suldaan maxamed garyare waxaana uu waraysigu u dhacay sida tan suldaana marka hore ku soo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowa haddaan horay u galno waxaad la socotaa in baarlamaanku ay kalsoonida kala laabteen xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore kadibna uu isagu iscasilay saad la socoto arrintaas waxaa ka dhashay saameyn xooggan xasarado ayaana ka dhex jira dowladda federaalka ah maxaad ku qiimeynaysaa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah walcaaqibatu lilmatqin walaa cudwaana ilaa cala daalimiin horta allah mahad iska leh haddii aan u soo dhowaado mawduucay su-aasha waxana wax cusub ma aha waa wax ay intii dalka nimankan reer galbeedka iyo gaalada iyo madowgan ay keensadeen ay haysteen laga soo bilaabo cabdullaahi yuusuf dhici jiray marka mid walba maalin walba mid ay shaqada ka cayriyaan ila iyaga ku shaqeeye eh untiibaa dhacday iyagana ay isku diraan waxaana hadda soo muuqato oo soo baxday inay ku khasaareen oo maraykanku waa la socotaa oo saxaafiyeedka uu ka saaray ama canaanta loo soo jeediyey ninka dalka governorka ama xaakimka ka ah ee la yidhaahdo yomoto donald yomoto oo isagoo ah governorka ama xaakimka gumaysiga soomaaliya lagu hayo laakiin magaca u n iyo reer galbeed maraykan loo saaray dadkan lagu khaldaay laakiin dadka inta badan hadda ay ku balaarugsan yihiin taasoo muujinaysa inay ku khasaareen dhaqaale ay ku bixiyeen soomaaliya kuma ay bixin dhaqaale runtii laakiin waa goroyadii afka loo mariyo subaga marka dawacad untay neefka cuntay oo kale wey oo waxaas magaca soomaaliyed baa lagu cunaa laakiin khamrada iyo tigidhada iyo diyaaradaha iyo xumaanta uu ninka u-nta ama maraykanka soomaliya wakiilka kharashaadka uu galo ayaa soomaaliya la saaraa iyagana xoogaha tigidhaa baa laga baxshaa xoogahana jawaabkooda loogu ridaa waa dhaqaalaha lagu nala sheeganayo leeyahay soomaaliya ayaa lagu baxshay marka wixii dhici jiray unba ka mid tahay wayna dhici doonaan dalka intay nimankan haystaan oo soomaaliya gumaysi ay ku jirto waa tahay xasan cali khayre markii baarlamaanku ay ka tuureen xilka waxa uu qabtay shir jaraa-id waxa uu sheegay inuu iscasilay islamarkaana uu soomaalida u yahay tusaale waxaad og tahay in hortii ay iscasileen ra-iisul wasaarayaal uu ka mid ahaa cali maxamed geedi markii xabashidu ay amreen uu ka mid ahaa xataa farmaajo ee cabdiweli sheekh iyo kuwo kale marka muxuu ula jeedaa ama aad ku fasiri kartaa ereyga ah waxaan ahay tusaale horta waa iscasila waa iska hadal nafla caariya oo meelmeel madax meelaan madaxa loo saara ma lama isma casileen hadday tiistaan isma casileen waa la cayrshay marka tusaalaha uu anugaan u malaynaya inay waxa weeyaan waa ninkii ugu qiimaha iyo waktiga yaraa ee la casilo hadda ka hor baa nin oday soomaaliyeed baa nin wuxuu ku dhiftay dadka dexda degaa ilaa xeebaha wuxuu ku dhiftay ul yar markaasuu ninkii dhintay markaasuu yidhaa aryaa dilif dhowaa madooliya biyowbay geshee marka ninkani waa ninkii ugu raqiisanaayo ugu sahlanaa oo si sahlan loo casilay oo aan booshin iyo dood iyo wakti iyo daafacad iyo kuwa kale xoogaha maalmo iyo saacado iyo waktiya kharash ba xataa ku bixi jiray iyo laaluush iyo caynkaas sida aan tuunsannahay laakiin waxba kuma bixin waa the least time and cost baa la ingiriiska wakti yar iyo kharash yar taasuu marka tusaale u yahay suldaane markaan si toosa u eegno sababta xilka qaadista ee khayre ama iskudhaca isaga iyo farmaajo waxa uu bannaanka u soo baxay markii uu soo idlaaday shirkii magaalada dhuusamareeb maxaa la isku qabtay horta nimankan niman is yaqaanay oo kambeyn siyaasadeed ama lo siyaas soo wagala maaha ama asxaab ka yimi waa niman ninba meel laga keenay waan is aqoon oo nimankan dalka haystaa ay isu keeneen oo iyagu ka taliyeen oo kaa maraykankana maraykankaa watay inkastoo magaca soomaaliyeed lagu doortay oo laleeyahay soomaaliyaa dooratay oo mar walba mana afka nooloo marinayo dufanka beenta ah soomaalina may dooran mana dooran rag corruption iyo laaluushii wax xuun kusoo baxay unbaa afka loo mariyey soomaalina aan matayn laakiin magacii un loo arko nina yurubiyanka wato reer scandinavia annaga halkan jaamacad ka wadiga jirna waa joognay raggaan aad iskugu ficayna waa ahaa waa iyo ninkaas waa ninka norway ka yimi xasan cali khayre macaariif badan baan nahay waaduu jaacadda dhigan jiray ayaan maalin muxaadaro u jeediyey isaga rag ugu jiro oo aan kala hadlay xagga dhaqanka isagii wasiirka hore waxbarashada cabdiraxmaan cabdifataax cumar cusmaan waa ragaan saaxiibahayna runta isnaqaanay laakiin dee isku aaraa iyo isku farti aragti midna mani niman saas u yaqaana maahan oo oo shaqeeya maayan ahayn marka nin walbana hadaf buu leeyahay waxyaalo badan oo aan saxayn bay soomaali u sheegtaayo waa seediyaal iyo waa xaba soomaalidu waa isku jirtaa dadka soomaali soomaali dhan baa seediyaal iyo abtiyo adeerso wax qiimaha ma samayso labada gabdhood ay kala qabaan baa labada qoys ay kala sheekeeltay wax macnaha ma samayso isumana dhawaada seedi lama oran kare eh gabar soomaaliyeed unbuu qabaa kana gabar soomaaliyeed buu qabaa marka isuma geen siyaasad iyo jacayl ay taqaaneen iyo hadaf ay ka midaysnaayeen kumana yimaadaan madaxa soomaalida caynkaas waa dad laysu keeno oo aan marka nin walba hadafuu watay nin walbana hindisa siyaasadeed baa ku jira marka xogaa waxaad malaysaa farmaajo ee khayre waa ka reer magaalsan yahay farmaajo waana ka waxaana dhahan flexibilityga kaga dhow yahay waa nin galgal badan oo saaxiib badan oo reer magaalo oo shaactiro badan oo xarago badan oo run iyo beento ay u kala socnayn oo isagu meeshaad u malaysa inuu xoogaa himse dhaqaale u joogo kana xoogaa waxaad u malaysaa nin iska xiran oo aan war- war hayn xaaladdan aad ula socon la taliyaal xunna leh ee isdhexgalkiisa iyo iyo dadla dhaqankiisuna ayan badnayn baan u malanaya inuu yahay maskaxaanna uun waxbaa uun aniga cilad baa jirtaan dareensanahay ama walihaad ama doqonnimaate saan dareemayo ama la taliyaashiisa xun marka laba aragti bay kala qabaan ninkan wuxuu qabaa intaas in la isdaaf raaciyo waxa jira oo ah waxay dadka badan rabaan kuwan goboladu kuwan siyaasiyiintu isla mid baa u cad marka munaafiq maaha farmaajo runta markaad soo egto wixii uu ka sheegay dhuusamraan buu sheegay waxaana u soo baxday ninkan inuu dhabar jabiyo oo raggii ula dagaalamayay oo ninkan maamul goboleeda weliba puntland iyo jubbaland ayaa waxay ku hayeen daqni siyaasiya maadaama kuwa kale isagu gacanta ku hayay qaarna uu qeyb ka ah inuu farmaajo dhisay la tuulsan yahay laakiin aan kaa dhexgala e iyadoo khilafoosaad uu ka dhex jiro xasan cali khayre iyo farmaajo haddana ee shirkii dhuusamareeb waxay isku muujinayeen dad wada socda ee waxaa taa ka sii daran ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka inuu isaguna daba taagnaa oo uu jallaafeynayay khayre isagoo la safan ee farmaajo maxaa heerka intaas la eg gaarsiiyey bay kula tahay madaxda dowladda federaalka ah Ah, waa saasoo de waan ku waday waxa weeyaan ninkan maadaama uu nin reer magaalka galgal badan yahay daasraacin buu bilaabay wuxuu arkay eh, xisbiyadii mucaaradka iyo qolyihii goboladuba inay diidan yihiin marka halkaas inuu waxa la yidhaahdo eh, bias ama garabsiin ayuu ka bilaabay waa tala isku dirtay sababta wuxuu arkay ninkan inuu shaksiga dumi karo aynan soconayn waxa la yidhaahdo eh, qof iyo cod oo dee taasi weligeed ba dhici mayso sababtaa dalka iyagu ma haystaan dadka dalka niman kale ayaa xukuma marka laga reebo jidka ay maraan oo lagu qarxiyo iyo filan soomaaliya marka saa la-adligeed way muuqatay inuu xagga isu janjeeriyey oo yidhi dee dabkii baxaya dab lagu qaatay nimankana uun guulaysan doone eh xagga ha u janjeerso inuu sameeyey way muuqatay oo way dhacday oo dee shirarkii bay ka dhacday laakiin khayri mid baa ka maqnaydo nin uu la dagaalamay oo xagaldaaciyey oo uu dacfuruur ku sameeyey oo uu layn ku furay oo uu garabkiisa ka baxay inuu sii aamino ama inuusan inqilaab ku samaynayn ama uusan la dagaalamayn baa isagana ka ka hoos baxday oo wadeed baa ku jira isna xagga ah dhaqankiisa aad baa la soctaa waa in aad waxa raga badan oo show off badan oo runtii beentuna ay u kala socneen saan tilmaamay marka saal adligeed waxaad u malaynaysaa in ay gardaradu ay khayra ka timi sababta waxa iska ogaayeen buu ka baxay xaqiiq jirta wey waayahay markaan eegno farmaajo dhankiisa muxuu samayn karayaa bay kula tahay dad baa waxay leeyihiin markan wuxuu helay fursaddii uu wakhtiga ee ku darsan lahaa dad kale waxay qabaan aragti ka duwan ee dhankaaga iyo xogogaalnimadaada maxaa xigi kara xilka qaadistii ee khayre daniyow eh, farmaajo waxaad u malaysaa sheeko yar baan kaaga sheekeynaya waa hadda ka hor baan waxaan ka akhriyay meel meel nin oday baa ii sheegay oo filin yar buu firsay wuxuu igu yidhi qolo baadiriyiin oo reer oo caddaan ayaa afrika la geeyey tuulo ku taalla kaniisada bu dadka marka u heesti la diin maayaan heestu bay ku hayaan marka wiili gabar yarna waa dhaleen Eh, wiil gabadha iskuul baa la geeyey tuuladu leedahay oo gabar madow macallin ka tahay tuulada iyo iskuulka waxa u dhexeeya tog ama doox laga gudbo subaxii so- galabtii laga soo gudbo xaggaasa carruurta qadaya ku cunaan oo casarkii bay soo noqdaan marka marka ay subaxii marayaan libax baa dooxa ka qayliyo cabsida wiilka iyo gabadha caddaanka ay ku gudbaan maadaama madowgu ay barteen iyagu oo deegaankoodii yahay laakiin qolada caddaanka xa- deegaanka ku cusbay markii xagga tagaanna gabadha macalimadaa waxay ka sheekaysaa nugul yeerka caalamka maraykanku waxaa haystaa boqol madax ama waxa la yidhaha nugul yeer stokes oo madax ruushku waxaa haystaa laba boqol shiinuhu waxaa haystaa konton wax caynkaasay ka sheekaysaa oo aan meeshaba ol maalin dambe wuxuu ku yidhi wiilkiiraa macalimadii you are in the middle of nowhere macnaha kelmad ingiriis oo macnaheedu tahay adigu waxaad ku sugan tahay meelaan jirin ha ka sheekeyn madaxyadan maraykanka iyo ingiriiska iyo ruushku haystaa nugul yeerka oo aanan aqoon inay sax yihiin kale eh ama ayna hubinin libaxan cabsida noo keena maalin walba ee aan aanan ka gudbi weyne galabtii subaxi maad xagga gaadhaan oo aad argagax aan ku jirno xal laga gaaro kanaan howlane marka gabadha wuxuu tusayay meel cidlaa inay jafayso in waxaan sheekadahay ka sheekeynayso marka farmaajo waxaad malaysaa wuxuu la mid yahay gabadha sababtoo ah ma fahamsana meesha uu ku fadhiyo iyo cidda dhidibada u haysa iyo taangiyada uu ku fadhiyo iyo cidda dhaqaala haysa iyo saacadday ka tagaan wuxuu ku sugnaan karo marka nin noocaasa wey waxaad malaysaa isma lahaa dowlad soomaaliya isagoo madax ka yahay oo sidii macallinkii maxamed siyaad barre oo kale oo awood dalka haystayoo de- cid dowlad ka dambe soomaaliya ma jirin isaga siyaad bare wixiina abi wixii didanba nooc kasta ahaatee dowlad dalka dhex xukuntabe afrikana daqdi gelisay waliba xabashida iyo kenya dalalkan cadowga iyo deriska marka nin noocaasa weeye marka hadda waxaad u muuqato qolada keentay inay ka tashanayso oo aan u malaynayo in moota governorka ama xaakinka gobolka ama dalka umagada u keeni doono iska dhihi doono sidaa cabdullaahi loo galay oo habartii jindai briser ay u gashay oo tiri adeer ereborka nairobi or iska tag waxaan rabnaa soconaya waxaad u rabta socon maysiye marka ti un bay ku dambaynaysaa wuxuu hadda magacaabo rasaara macno keenayana ma jiro doorasho cod u leeyahayna ma dhacayso fakto ahaan xaqiiqna ma dhacayso dajuurana dalka ma xukumo oo tiyaatarka bool ma dhihi karo ama sanduuq oo ku dhegan madaxtooyada marka saasay u muuqataa qofkii caqlina u arkay laakiin dee wixii jacayla oo qofkii wax ka jecel dad soomaalidu jacayl ama qabiil ama dan bay ku dhisan tahay waa laga faalloon karaa oo dad caynka u fikiraya wejian laakiin siyaasadu saasay u muuqataa ugu dambayntii kolley xilka qaadista ee khayre waxay saameyn ku yeelatay shirkii magaalada dhuusamareeb iyo sii ambaqaadistiisa waxyaabihii ka soo baxay durbadiiba waxaa xilka qaadistaasi dhaleeceeyey hogaamiyaal uu ka mid yahay kan puntland saciid cabdulaahi deni weliba wuxuu si cad ugu dacwooday ama uu u qayladhaamiyey beesha caalamka qolyahan beesha caalamka la yidhaahdo ee maraykanku ugu horeeyana waatay muujiyeen inay kasoo horjeedaan xilka qaadista oo qaswadayaal ay ku tilmaameen baarlamaanka ma dhab bay ka tahay maraykanka mise way laba wajiileenayaan maxaad si ka odhanaysaa hadalka deni maya de saciid cabdullaahi deni waa siyaasadda wax badan buu ka fahamsanya sababto ah wasiir buu ahaa wasaaro ahaa macnaha muddo siyaasadda kusoo jiray marka wuu garanaya dalka meesha laga haysto runtuu sheegay waxyaalaha kulaxsan waxaa ka mid ah inuu dalka sheegay in dalka ay beesha caalamka xukunto oo na haysato oon dalka dooda ka jirin waa ku raacsanahay waa kelimadu xaqda waa kelimada xaqa laakiin anugu fasalkeyga waxaan u qaadanaya inay xagga xaq ay tahay isaga ujeeddo kasta kala hado ama ujeeddaha kala hado ama dowladdu inay jirto ha muujiyo laakiin dalka inay nimankaasi xukumaan oo governet dalka joogo oo inta kalena ay shaqaale tahay buu muujiyey waana waana taa waa kala midaysnahay waxaa kaloo kala midaysan qof kastoo arka dalka in la haystana waa waa qaba arrintaas waa run inay dalka iyagu aakhirka soo fargelin doonaan oo warqaday soo qaareen oo bare release ama waxa la yihahdo warqad yar ay qoreen oo oo oo last minute la yihahdo inay ku xukumi doonaan oo amar ku siin doonaan waa iska cadda dalkana inuu dee ku jiro gacanta buu muujiyey waana ku raacsanahay waana arrin jirta waxaanu dadka u sheegi jirnay marka way fiican tahay in maamulada mid ka mid ah oo qaba beesha caalamku inay beel caalam tahay dalkuna xor yahay inay ka soo baxdo waa jeclaa kuwa kalena dan waa sugaynaa inay unsaa u dhawaaqaan waa arrin ay saasayna ku gabagaboobaysaa saan filayo
عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka dhuuxawaraysyada waxaynugu soo maqan soddon iyo saddex arday oo ka qalin jebiyey mu'asasada utruja balse markan waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad axkaamta udxiyada iyo sheekh cali katiin bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi lcaalamiin alcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi wastanna bisunatihi watabaca atharahu ilaa yowmi iddiin wabacd waxaan kusoo jirnay xalaqaadkii aan kaga hadlaynay axkaamu aladaaxi masaa'il fi axkaami aladaaxi masaa'il ku saabsan udxiyooyinka axkaamta ay leedahay waa xalaqadeeni labaad waxayna ka bilaabanaysaa masalada sideedaad xikamu ludxiya udxiyada xikamta ku jirta oo loo sharciyeeyey maxay tahay xikamtaas ayaan dhowr arrimood ka soo qaadan doonaa xukun axkaamta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mida ma jiro ilaa wuxuu xambaarsan yahay xikam buu xambaarsan yahay xukunkaa loo jideeyo ama aan garanno ama aan garan weyno laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala bilaa xikma wax uma jideeyo haddaba xikmadaha ku sugan udxiyada in laga dhigo shaciira min shacaa'ir alislaam oo shaygaas qofkii weyneeya shaciiradaasna ay tahay arrin ku tusinaysa allah subxaanahu watacaala qofkaas inuu ka baqayo allah wuxuu leeyay waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub shacaa'irta ilaahay qofkii weyneeya waxay ka mid tahay shacaa'irtoo la weyneeyaa quluubta alla kacabsiga ka soo baxa haddaba maadaama ay udxiyadu tahay shaciira min shacaa'ir alislaam weliba xukumkeeda uu yahay sida xooga badan waajib ila waa soo marnay xalaqadan xalaqadii ka horeysay xukumka udxiyada muxuu yahay ayaan ka jawaabnay culimmadu isku khilaafeen qola waxay yidhaheen waa sunna mu-akada qolana waxay yidhaahdeen waa waajib waraajix wallahu aclam inay waajib tahay waxyaala loo daliishanaya waxaa ka mid a waajibnimada ilaahay baa amray fasalli lirabbika wanxar amarkuna sida asalkaa wuxuu keenaa waajibnimo haddii wax kaloo ka leexinaya aan la helin waajibnimadaas amar kastoo soo baxa waxaa lagu xambaarayaa inuu waajib yahay iyo adilo kaloo badanba culimmadu ay u daliishadaan udxiyada inay waajib tahay qowlkaasana raajixa min xaysu aladila xagga adilada haddii la fiiriyo kusoo aroortay qowlkaasaa xoog badan haddaba waajibinta la waajibiyey udxiyada maxay tahay xikamta ku sugan xikamta waxaa ka mid ah ku sugan altacabud lilaah biinfaadi maa sharaca in allaah lagu caabudo wixii alla uu jideeyay in la fartoomo oo la fuliyo qaala tacaala lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum allah wuxuu leeyahay udxiyada hilbaheeda iyo dhiigageedu ma ahan midka allah subxaana wa tacaala agtiisa qaymo ka leh ee waxa ilaahay agtii qaymo ka noqonayaa waxa weeyaan waa cabsida xaggiinna ka ahaata yacni waxaan aad samaynaysaan oo gowraca ah dhiiggan aad daadinaysaan hilbahan aad keenaysaan waa inay noqdaan wax ujeedku uu yahay ilaahay in looga cabsado subxaana wa tacaala taqwa allah alla ka cabsi waa inuu qofka ka soo saaraa oo uu kula yimaadaa niyo iyo ikhlaas uu kula yimaadaa itibaac uu kula yimaadaa nabiga sal allahu caleyhi wasalam uu ku raacayo shaygan uu samaynayo cibaadada ah arrinka kale ee xigmadaha loo jideeyay udxiyada waxaa ka mid ah ixyaau sunnati ibraahim alkhaliil nebiyullaahi ibraahim imaam alxunafaa in la nooleeyo jidkiisii maxaa yeelay nebi ibraahim ayaa udxiyada ay ahayd sunnadii uu la yimid iyo dariiqadii uu la yimid waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha xikamta ee ku sugan udxiyada in sharci laga dhigo shukrullaahi subxaanahu wa tacaala calaa nicamihi lmutacadida allah subxaanahu wa tacaala in looga shukriyo nicamta faraha badan ee kala duwan ee ilaahay uu ku galladaystay addoommadiisa waxaa ka mid a nicmooyinkaas nicmatu lbahiimati alancaam nicmoolayda waa lana makaniyo na siiyey noo layliyey cadkeeda iyo caanaheeda baan ku intifaacayno qaala allahu tacaala liyashhaduu manaafica lahum wayadkuruu sma allahi fii ayaamin macluumaatin calaa maa rasaqahum min bahiimati alancaam allah wuxuu leeyahay dadku si ay u xaadiraan manaafic ay leeyihiin si allah subxaanahu wa tacaala ay ugu xusaan maalmo macluumahoo la yaqaano wixii alla uu ku irsaaqay oo nicmoolaydii ageelii iyo arigii iyo lo-dii ay u isticmaalaan maalmahan macluumka oo la sheegayaana waa maalmaha waxay udxiyada ee mashruuca tahay oo la jideeyay waxaa ka mid ah xikamta ku jirta mushaarakatu ahlilbuldaan xujaaja beyt illaah fii bacdi sharaa'ici alxaj dadka aan xajka aadin ee magaalooyinka jooga caalamka islaamka ee ku nool ee muslimiinta meel kasta caalamka ka mida jooga inay la wadaagaan beydka ilaahay dadkii u xajiyey waxyaalo shaacairtoodii ka mida shaacairta xajka marka hadigii booskiisii in la geliyo udxiyada waxaa kaloo ka mid a xikamta ku jirta jidaynta la jideeyey in qofku waxa weeye maalinka maalin farxadeed ay tahay uu gurigiisa iyo naftiisaba uu maanta u waasiciyo waxa uu siinayo uu dariska ku karaameeyo martida uu ku karaameeyo dadka qaraabada iyo saaxiibada ayin uu ku karaameeyo fuqarada iyo masaakiintana uu ku sadaqaysto uu ka farxiyo marka xikan fara badan ayay xambaarsan tahay jidaynta la jideeye udxiyada masalada sagaalaad udxiyo inaad gowracdo iyo lacagtaad udxiyada kasoo bixinaysa iyadoo kaasha inaad sadaqaysato teebaa fadli badan waxaa fadli badan udxiyada inaad gowracdo sababtoo ah udxiyadu waa shaciira min shacaa'ir illaah waana dariiqii nabiga sala allahu calayhi wasalama wa dariiqu asaxaaba wasalafi alumma marka madhabkoodii iyo dariiqooda ha ka leexanin udxiyada inaad bixiso oo ayada aada maaragta sadaqaysato oo gowraceeda ilaahay ugu dhowaato ayaa ka fadli badan lacag inaad ku badasho imaamka loo yaqaano saciid ibnu musayib baa wuxuu leeyahay lian udaxiya bishaatin axabu ilaya min an tasadaqa bimi'ati dirham hal ri inaan ku udxiyaysto ayaan ka jecelahay boqol dirham inaan bixiyo ri hadda ma joogto boqol dirham wax u dhow midna marka taas waxay keenaysaa inay fiican tahay meeshaad lacagteeda bixin lahayd inaad neefkii aduu ku udxiyaysato ama qof inta lacag u dhiibta neef iiu gada aad tiraahdo eedaa wakiilah markaa gowrac ma waa caadi maxaa yeelay gowrac laftirkiisaa cibaado ah waa cibaada mustaqila oo la doonayo allah in lagu caabudo ilaahayna wuuna amray jala jalaalu fasalli lirabbika wanxar dadku marka hadday udxiyadii ay ka leexdaan oo lacag yaroo la bixinaya ay u leexdaan maxaa dhacaya shaciira min shacaa'ir alislaam ayaa meesha ka baxaysa taasaa marka waxaa la diidayaa in la yidhaha waxaa lagu kaaftoomaya lacag lala baxo masalada tobnaad sida asalka waxa weeyaan udxiyada waxay mashruuc u tahay dadka noolnool inay la baxaan sida nabiga sal alla alay wasalam iyo saxaabaduba ay naftooda iyo ehelkoodaba uga udxiyeyn jireen taasaa asal ah laakiin dadka dhintay hadday ka dardaarmaan waa laga udxiyeyn karaa oo ayaguma hadday noolaa lahayn way sadaqaysan lahayn booskoodii adaa taagan marka waa udxiyadii waa laga gudi karaa haddii dadka noolnool ay tabac u yihiin dadka dhinta oo markaad leedahay neefkan aan ku udxiyaysanayo waxaan kaga udxiyeynayaa oo ka bixinayaa naftayda iyo ehelkaygaba oo ehelkaas aad ula jeedo kuwa nool iyo kuwa dhintaba way ka gudmaysaa markaas waa saxa oo kuwii noolaa iyo kuwii dhintaba waad u niyootay inaad ka udxiyeynayso markaas way anfacaysaa waana sadaqa oo meydka xaggiisa laga sadaqeeyey kuwii noolaana laga sadaqeeyey laakiin asalku waa dadka nool kuwa dhintana tabac ayay waxay u yihiin lil axyaa kuwa nool bay tabac u yihiin laakiin in la yidhaahdo udxiyada masalada kow iyo tobnaad meydka bisaa laga bixinayaa istiqlaalan iyadoon la raacsiinaynin dadkii noolaa oo le dadka dhintay keliyaha laga udxiyeynayaa culimada qaar waa jaa-is bay leeyihiin laakiin dhaqankii salafka lagu yaqiinay ma ah hadduu xataa dad dhintay keliyahan udxiyadii ka gowracaya xaggeeda u yidhaahdo fuqahadu waxay yidhaahdaan arrinkaasi waa jaa-is meydkana wuu gaarayaa wuu ku intifaacayaa wixii markaa laga bixiye xaggiisa oo sadaqo ah laakiin sheikhul islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay ana sadaqata bithamaniha cala lmeyit afdalu min dabxiha canhu in lacagta aad ka bixi lahayd neef oo marka aad kaga udxiyeyn lahayd qof dhintay keligeed oon qof nool raacsiinaynin waxaa ka fiicanba inaad lacagtiisa la baxdo oo lacagtaas ka sadaqayso qofkii dhintay lianna tadxiyata can ilmeyit lam yakun macruufan cinda salaf buy in qof dhintay laga udxiyeeyo ma ahayn arrin la garanayay xilligii salafka marka udxiyada marka la gowracayo shuruud bay leedahay shuruuddeeda waxaa ka mid ah waa masalada todobiyo tobnaad inay ka mid tahay neef waxaan lagu udxiyeysanayaa bahiimatul ancaam waa inay tahay oo sida geelii lo-dii iyo arigii wax ka mida waa inay tahay wax ka baxsan uma udxiyeysan karo insha allahu tacaala darsi xalaqadeennan labaad inta ayaan ku samaynaa wasubxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayh wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamed
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku dhownahay soddon iyo saddex arday oo gabdho ah ayaa mar qura barashada qur-aanka kariimka ku dhammeeyey mu'asasada utruja faraceeda magaalada jilib ee jubbada dhexe waxaana munaasabadii maamuuskooda ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo uu ka mid ahaa sheekh cumar xayaakallah bismi illaahi araxmaan araxiim wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala aalih wasaxbi ajmaciin alxamdu lilaah uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilaah waxaanu ka mahad celinaynaa nicmat altawxiidi waaliimaan nicmat alislaam nicmat alitibaac nicmat aljihaadi waljabahaat nicmat alxisbati waalamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar nicmat alqadaa waraddi almadaali nicmat alwilaayaat wa taqdiimi almusaacadaati lidawi ilxaajaat nicamta faraha badan ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala ikhwaani intaynaan kelimadeenna gelin waxaan jeclaan lahaa dadka xaadiriinta dhammaantood inay yidhaahdaan maa shaa allah tabaaraka allah quluu maa shaa allah tabaaraka allah maa shaa allah tabaaraka allah walaalaha aynu martida u nahay ee uturja waxaan leenahay hanii'an lakum hanii'an lakum hambalyaan idin leenahay runtii muddo aad u dheer baan aqaanay udurjo ka soo bilo muqdisho waxaan jeclaan lahaa inaan kelimad dhaho awliyaa ul umuurka dadka carruurtan da'yarta yar ee maanta la sogootinayo ee kitaabka ilaahay dhammeeyey aabbayaashii hooyooyinkii dhalay kelimad yar inaan dhahno oo hooyooyinka iyo aabbayaasha carruurta tarbiyadeedu ma aha min nawaafil qowl hadal la iska yidhi ma aha carruurta in la koriyo oo calooshooda la buuxiyo oo caafimaadkooda la ilaaliyo waa muhiim waxaase ka sii muhiimsan carruurta in la tarbiyeeyo oo diinta lagu tarbiyeeyo tarbiyana waxay ka bilaabataa guurka bilowgiisa ka bilaabataa guurkay ka soo bilaabataa iskuullaadka markaan joogno ilmaha ka soo baxa guri tarbiyaysan oo diin iyo akhlaaq leh wuu ka soocan yahay ilmaha guriga aan diinta lahayn ka soo baxay waxaan leenahay hooyoy halkii ugu muhiimsanaa baad ka bilowday waxbarasho qur-aan baa albaabkiisa taagan ilmuhu hadduu qur-aanka barto waxbarashada inteeda kale oo dhan baa u fududaanaysa hooyooyinka iyo aabbayaasha carruurteenna inaynu garaacno markay akhdaas sameeyaan amba gaf sameeyaan ka mid ma aha tarbiyada carruurta siyaabo kalea loo tarbiyeeyaa xawaafis baa lagu tarbiyeeyaa ballanqaadaa loo sameeyaa qofkii qur-aanka diyaariya qofkii salaadda wakhtigeeda ugu horreeya tukada qofkii jamaca ku ilaaliya qofkii wanaaggaas sameeya abaalmarintaasuu leeyahay dhinacaasa carruurta lagaga yimaadaa ee in la uleeyo oo siday soomaalidu u badan tahay ah lagu qayliya ilmihii noocaasi tababarka ka mid maha tarbiyadana ka mid ah carruurta waxaa la tarbiyeeyaa inta ay ka yartahay toddoba sano oo keliya ta'a ilmaha toddoba jir tarbiyala'aan ku gaadhay suu ku laylimismaa way adag tahay markuu toddoba jir kuu soo carbismo wixii ka dambeeya la saaxiibitaan buu u baahan yahay hadday gabadh tahayna hooyadu la saaxiibto hadduu wiil yahayna aabbuhu uu la saaxiibo kadibna markuu siddeed toban jir gaadho hoggaanka ayaa loogu dubaa madaxa waaba reerka maamulihiisii buu noqonayaa kelimadda labaad waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo ardaydii dugsiga dhammaystay arday weel weyn baad haysataan weelkaa weynaad haysataan waxaa weeye kitaabkii ilahay baad xifdideen oo dhammaysateen iyo wixii kale idiin raacahayey waxaa loo baahan yahi waxbarashada waddankeenna taalla inaad ku qanacdaan hooyooyinkiiyo idinkuba oo carruurta mu'asasaad fara badan oo waxbarasho ayaa jirta tani mu'asasaadka ka mid tahay waxbarashada mu'asista qurduba ayaa jirto ayadan waxbarasho wanaagsan ay dhex taallo oo gobolkeenna joogta carruurtahay ha laga ilaaliyo in xamar loo diro iyo xeryaha qaxootiga iyo meelo baas carruurta waxaan leeyahay mustawo wanaagsan baad joogtaan ardayda sekendariyada ka baxaysa aad ku dhadhowdihiin wax badan baad soo qabateen wax yarna waa idiin dhimaya dhammaystirta gabdhaha mu'asasada gacanta ku haya ee mudarisaadka ah waxaan odhan lahaa jazaakum allahu khayr wax wanaagsan baad la timaadeen insha allahu tacaala kelmadda intaasaan kusoo koobi laha waakhiru dacwaan alxamdulillah rabbil alamin salli ala sayyidina ardayda utruja ayaa waxay sameeyeen bandhig cajiib ah oo soo jiitay kasoo qaybgalayaashii xafladda
حفلنا السعيد جاء بالتاني والأناء ترسم الأفراح وجها باسما مثل الضياء تسعد النفوس سرورا طالما كانت عناء شاركونا فرحتنا في الصباح والمساء فلتفرحوا ولتسعدوا واطرحوا ثوب الشقاء حفلنا السعيد جاء بالتهاني والهناء أيها الأحبة الأعزاء أحييكم في هذا الاجتماع الطيب المبارك تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم أسلجتم صدورنا حين أجبتم نداءنا واجتمعتم لتكريم وتعظيم حفظة كتاب الله وجزاكم الله خيرا وسدد على طريق الحق خطاكم ونقدم أيضا شكرا وعرفانا إلى جميع قادتنا الأوفياء في هذه الولاية على بذلهم من تخطيط وتطوير المدارس القرآنية والشرعية هذا من فضل الله أولا ومن ثم رعايتهم ومتابعتهم وإخلاصهم إن شاء الله ولا ننسى دم شهيدنا الغالي القائد الشيخ أبو مصعب عبد الودود تقبله الله الذي استشهد قبل أيام معدودة إثر قارة جوية بطائرة بلا طيار فنال ما تمناه كما نحسبه وأقول له يا طائرا ما يستكين ولا يني ويرى الجهاد عقيدة وتفاني قد نلت ما ترجوه شهما ماجدا ما كنت يوما في الدنا بجباني رحل الشيخ بعد رحلة طويلة في إعلاء كلمة الله وإرغام أنوف الكفر في أنحاء الأرض ولم تزل قوافل الشهداء متدفقة يتبع بعضها بعضا في ساحات الجهاد المختلفة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلهي جل وعلا ها xifdiyo gabadha yarta ما شاء الله intaa kadib waxaa noogu xigo laba arday oo ku xiwaari doonta xiwaar luuqa carabi ah waa ridwaan xasan iyo asmaa cabdirashiid يستهل حوارنا بتحية عاضرة وهي سلام من الله عليكم ورحمته وبعد التحية في ضميري أسئلة كثيرة هل بإمكانك أن تجيب عنها؟
أقول لك على الرحب والسعة أنت وأسئلتك واضرحي ما لديك بدون تأخر وأفضل أن نتحدث عن شؤون التعليم في مدرستي عظيم ولكن جدير بالذكر ماذا تدرس في هذه المدرسة؟
أدرس في مدرسة أترجة مواد كثيرة منها شرعية وأخرى علمية اذكري بعضا من هذه المواد أدرس التوحيد والفقه والحديث والتفسير والسيرة ومن ناحية العلم العلوم والجغرافية والرياضيات واللغات المختلفة كالعربية والإنجليزية والصومالية أود أن أبدأ أسئلتي بالمواد الشرعية التي لا يستغنى عنها أحد اذكري أول ما فرض الله على ابن آدم أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من هم أصحاب الأخدود وماذا أعد الله لهم أصحاب الأخدود قوم من الكفار عمدوا إلى ما عندهم من المؤمنين بالله فقهروهم وراودوهم على أن يرجعوا دينهم فأبوا فحصروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا فغذفوهم فيها وأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز الكبير إذا حاضت المرأة يوم العرفة فماذا تفعل؟
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الحاج ولا تطوف البيت حتى تظهر ما حق المسلم على أخيه المسلم؟
حق المسلم على المسلم خمسة وهي رد السلام عيادة المريض واتباع الجنائز إجابة الدعوة أظن العاطس أظن أنك عالمة وأشتاق لأرى مستواك الثقافي تفضلي وأنت محترمة اسألني ما يدور في ذهنك ما هو الاختناق؟
الاختناق هو احتباس التنفس وعدم حدوث عمليتي الشهيق والزفير مما يهدد حياة الإنسان بالخطر أين يمر خض الاستواء في بلادنا؟
يمر بقرية بارسنغوني قريبة كسمايو ما الناتج في 125 على 5 الناتج هو 25 هل تستطيعين أن ترجمي هذه العبارة باللغة الإنجليزية الأطفال يلعبون Yes, I can the children are playing اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آية ربي زمرة ولكم سيرنا ندرس الآيات
dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa guud ahaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سامي